بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الألف ألفتي فتكون هي ألفتي وهي هانيس علامة علامة أي هانيسة للنصب نصب أي هانيسة fi lasmaa'i asmaa'adii dhexdood asmaadaasoo alkhamsati shanta ahayd naxwu ra'aytu abaaka aabbahaaga ayaan arkay oo kale waay iyo wa akhaaka niyaho walaalkaadii ayaan arkay oo kale waay iwamaa kii waaya ashbaha huwa maaga shibahay daalika kaas wa ama alkasratu kasridii fatakunu hiya kasridii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad ayaa linasbi nasbigii u ahaanaysaa fii jamci lmu'anathi dhadigii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysaa jamcaasoo asaalimi badbaaday wa ama alyaau yada yadii fatakunu hiya yadii waxay ahaanaysaa ya mas-uulka ilmahan ah ah macalinkoodi mas-uulkooda aaway haytaa ilma laska soo diraayo macalin iyo qof mas-uulka aan lahayn e hay leeyin mikrofoonka gabdhaha ma gaaray gudaha ka xihan yaha lahay alla furo banaanka ka shidan yahay gudaha waa xihan yahay habeeyahe maxaa dhacay gudaha shid idinka malaha dadkii farsamadayaa wa ama alyaa allahuma sal xarabtan idinku wa ama alyaa-u ya-dii wa ama alyaa-u ya-dii fatakunu hiya ya-dii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamadaya linasbi nasbigii u ahaanaysaa fi taniyati muhanihii dhexdiisa ee uga ahaanaysaa iyo waljamci jamci dhexdiisa ee uga ahaanaysaa wa amaa xadfu nuuni nuunti xadfitaankeeda fayakuunu huwa xadafkii wuxuu ahaanayaa isagana calaamatan calaamad ayaa linasbi nasbigii u ahaanayaa fi lafcaali afcaashii dhexdeeda ayuu uga ahaanaa afcaashaasoo alkhamsati shanta ahayd allatii afaashaas oo rafcuhaa rafciinteedii bihabaati nuuni nuuntii sugideeda ahaatay ayb musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu meeshan kaga hadlayaa calaamaadkii nasbihii sidaan soo sheegnay musanifkii wuxuu sheegay nasbaha inuu leeyahay calaamad oo asigaan ahayn wax la arko laakiin lagu garanaayo calaamooyin calaamooyinkaasi mid ka mid a haddii la arko la ogaanayo meeshaasi inuu ku jiro nasbi calaamooyinkaasina wuxuu soo sheegay musanifku inay yihiin shan calaamadood alfatxatu iyo walalifu iyo walkasratu iyo walyaa-u iyo waxadfu nnuuni xadfu nnuun waayahay shantaasii calaamadood ee waxaan soo qaadanay hal calaamad oo ah midda ugu horeyso boosaskeedii midda ugu horeysana waxaa waaye alfataxa fataxidii wuxuu dhahay musanifka waxay calaamo u noqotaa nasbihii waxayna ugu noqotaa saddex boos dhaxdoodii booska koowaad fi lismi lmufrad booska labaad waa jamci taksiir booska saddexaad alficli lmudaaric idaa dakhala calayhi naasibun walam yatasil biaakhirihi shay-un saddexdaasi ayay degaysaa calaamaadkaasi tii koowaad intaasa soo degtay wuxuu rabaa marka tii labaad boosaskeeda inuu kuu sheego midda labaadna waxay ahayday alif wuxuu leeyahay haddaba wa ama alalifu aliftii fatakuunu hiya aliftii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad ayay ahaanaysaa yay u ahaanaysaa calaamad linasbi nasbihi aliftii haddaba waxay noqotaa calaamo waxayna u noqotaa nasbihi waxaan soo marnay alif oo calaamo ah oo u ah rafco alif oo calaamad ah oo rafcihii calaamad u ah ayaan soo marnay waxayna degaysay hal boos waxaana loo yaqaanay booskaasi almuthannaa mar labaad haddana meeshan ayadoo calaamo ah ayaa noo taalla oo calaamad u ah nasbihi waxayna degaysaa hal boos booskaas waxaa la yidhaahdaa alasmaa alkhamsatu haddaba see ku kala garanaynaa aliftii oo calaamo u ahayd rafcigii iyo alifta calaamo u noqonayso nasbiga see ku kala garanaynaa waxaan ku kala garanaynaa si kale ma ahane boosaska degayaan booska fiirsanaynaa haddii booska ood ku jirto uu noqdo muhanna maxaan leenahay rafci ayaa alaamu tahay marfuuc way kalimidahay haddii booska ay ku jirto uu noqdo asmaa lkhamsa waxaan leenahay mansuub ama nasbihi alaamu tahay oo way nasbisan tahay kalimidaani maxaa lagu kala garanaan dhahnay boosaska degayaan rafci booskiisii ay degayso waxaa waaye muhanna nasbana booskadisii degayso waxaa waaye asmaa lkhamsati haddii asmaa lkhamsa alif ku taagan aad aragto waa mansuub asmaa lkhamsa waxaan soo marnay ayadoo la rafcinaayo mahano maxaa lagu rafcin jiray waaw hadda meeshan ayagayaa la nasbinayaa oo waxaa lagu nasbinayaa alif sadeedkii mucrabaadkii ayaa soo noqnoqonayaan iska ilaali waxaa la rabaa rafci markii la joogo wixii lagu rafcinaya inaad ogaatid nasbi markii la joogana wixii lagu nasbinaya inaad ogaatid la rabaa oo kala saartid sidaas waay wuxuu dhahay marka waama alalifu aliftii fatakunu hiya aliftii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad ayaa linasbi nasbihi u ahaanaysaa fi lasmaai asmaa'adii dhaxdooda ayay u ahaanaysaa asmaadaas oo alkhamsati shanta ahayd shantii asmaa hal boos way marka aliftii waxay degaysaa hal boos bis halkaasi boosna alasmaa alkhamsa ayaa loo yaqaana tusaaluu ka bixiya wuxuu leeyahay naxwu ra'aytu aabaaka wa akhaaka wamaa ashbaha daalika oo kale waay naxwu ra'aytu waan arkay aabaaka aabbahaaga ayaan arkay oo kale waay niyahow waxaan arkay aabbahaagi ayaa arkay waay aabbahaagii waa la arkay midkii la arkaayo aabbahaagii waay aabbahaagay maanta waa la nasbinayaa shalay waa la rafcinayay haddi maanta waa la nasbina aabbahaagay aabbahaagay ayaa la nasbinayaa waay waxaa lagu nasbinayaa alif alifta awe abaa alifta ku jirto waay ba'da alifka lagu taagay waay kaafka hortiisii alifta taagan ayaa nasbihii calaamatu nasbihii ah naaib waxay ka tahay fatxidii wa akhaaka walaalkaagii ayaan arkay oo kale waay akhaa ayadana way nasbisan tahay waxaa lagu nasbiyey alifta oo kaafa ka horaysa oo kha'da lagu taagay oo mansuub idan calaamadda in la nasbiyey tusinaysana waa alifta saas naxwu ra'aytu aabbaaka aabbahaagi ayaan arkay oo kale waay iyo wa akhaaka walaalkaagii ayaan arkay oo kale waaye iyo wamaa kii oo kale waaye ashbaha huwa maaga shibahay daalika kaah kee ra'aytu aabbaaka iyo wa akhaaka kii shibahay waay maxaa shibahay saddexdii kale asmaaul khamse ka maqnayday waay maxaa ka maqnaa xamaaka wafaaka wadaa maalin aad haysaa kulligood alifa ku daray hadda meeshaan markii la joogo alif alif ayaa ku daraysaa kaafka hortiis alifa ku daraysaa maalin horteedana alifa ku daraysaa daa maalin xamaaki faaki waxaan arkay naagyahay dumaashagaadii waxaan arkay niyaho afkaadi wakaas afkaadaan arkay waxaan arkay kii maalka u saaxiibka ahaa maalka badan lahaa ayaan arkay daa maalin aan arkay sidaasaa laga wadaa iyo wamaa kii oo ashbaha huwa maaga shibahay daalika kaah kaah kee kaa la sheegay rayto baakayo hee waa khaaka kii shibahay way kaas shibahay oo labadoodii saddexdoodii kale walaal way meesha hadda ka maqan kaasoo ishaaray wax kale ma aha daalika kaas kii shibahay kaas la soo sheegay labadaas ah kii shibahay way oo saddexdii kale laga wadaa intaas mana fahmi wa ama alkasratu kasradii fatakuunu hiya kasradii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamid ayay ahaanaysaa linasbi nasbihii ayay u ahaanaysaa fii jamci lmu'annathi dhedhigii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysaa jamcaasoo assaalimi badbaaday burbur ka badbaaday waayo calaamada saddexaad oo nasbaha leeyahay maxay ahayday alkasra walaashii fatxidii waay maano gabadheedii markii la waayo tii booskii gabadha galaysay waay fatxo gabadheeda yaa yaa waay alif waay alif meesha haddii laga waayo yaa galaba kasro maxay leedahay hadde walaashay waaye walaashay booskeeda anaa gala gabadheedana waa dhimatay saas waay tii waay kasradii waay kasradii waxay u noq calaamo ayay noqonaysaa waxay u noqonaysaa nasbihii imise boos halle hal boos leeyahay halkaas boos maxaa la yidhahdaa jamcu mu'anath saalim jamcu mu'anath saalim asagoo la rafcinayaan soo marnay maxaa lagu rafcin jiray dama saxiix adamatu waay dama lagu rafcin jiray shalay isagoo la rafcinaya oo soo martay maantana ad waxay joogtaa isagoo la nasbinaayo yaaba bedelkan samaynaay taqyirkan yaa samaynaay caamil waay caamil waay caamil waay wax asaga nasbo keli iska imaaday maaha caamila keenay shalay yaa rafcinaaya maantan yaa yaa nasbinaa bari yaa hoos dhiga saas le waay waa lagu shaqeeyaa idan kasradiina calaamad ay waxay u noqonaysaa nasbihii waxayna ugu noqonaysaa hal boos halkaas boos maxaa la yidhahdaa jamcu lmu'anath asaalima la yidhahdaa jamcu lmu'anath asaalim haddii aad aragto asagoo mansuub ala nasbiyey waxaa lagu nasbinayaa kasra waa la hoos dhigayaa hoos dhigaas ayaa koordhig u ah hoosdhigad ayaa koordhig u ah tusaale markaan gaarno arki doona insha allahu tacaala iyo tacriifaadkiisi وأma اlkasraةu kasradii miya fatakunu hiya kasradii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad ayaa linasbi nasbihii u ahaanaysaa fii jamci اlmu'anaثi dhadigii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysaa jamcaasoo asaalimi badbaaday jamcan waa naqaana si daciif ka badan asaalimna waa badbaaday jijbinu ka badbaaday saddex calaamadood ayaa noo baxay boosaskii degaayeen wa ama alyaau ya-dii fatakuunu hiya ya-dii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad linasbi nasbi ayay u ahaanaysaa fii tahniyati muhanihi dhexdiisa uga ahaanaysaa iyo waljamci jamci dhexdiisa uga ahaanaysaa calaamada afaraad oo nasbaha lahaa maxay ahayday ya ya-dii ayadana waxay degaysaa ayadoo nasbi calaamo u ah laba boos labay degaysaa fatxidii kasakow labadii kale aan soo marnay mid kasta xag muxuu degaayay hal hal ayada laakiin waxay degtay laba u degtay nasbihii waxay u degaysaa laba boos boos maguc ayuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa muhanna almuhanna boosna waxaa la yidhaahdaa aljamcu jamcagaan talow jamcagee waay jumuucdii aan soo dhaafnay saddex ayay ahaayeen saddex jamac ayaa soo dhaafnay soo maaha mid waxaa la dhihi jiray ugu horeeyey jamu taqsiir midna waxaa la dhihi jiray ku xigay jamu natu saalim mid waxaa la dhihi jiray ku xigay jamu dakaru saalim saddexdaas jamac ayaa jirta jamcan hadda meeshahani asaga jamu taqsiir ma dhihin jamu mu'anathu saalim ma dhihin jamu jamcaas ka dhahay jam mudakaru saalim ma dhihin jamcee waaye hee mudakaru saalim maxaa ku garanaysaa ya see ku garanay a labadii kale waa soo sheegay kii saddexaad asaga lay waaye ma soo harin ilaa kii saddex saddex lay ahaayeen laba haddii la soo sheegay hadda kii saddexaad lay dhiman maxaa waaye jamu taqsiir waa soo sheegay fatxa boosaskii degaysa kusoo sheegay jamu natusaalim waa soo sheegay kasra booskii degaysa kusoo sheegay ma badhinna ilaa jamu dakarusalim mooyaane saas waa la yidhaahdaa waxaa kale la dhahaa qacida idaa uطliqa aljamcu fa huwa jamcu lmudakar asaalimna waa la dhahaa qaacido waaye iska dhaaf idaa uطliqa aljamcu jam haddii la ilaaqo fahuwa jamcu lmudakar asaalimu waay saasna waa la dhahayaa si kastaba ha ahaatee ogow hee jamcigi inuu yahay jamcigi inuu yahay jam mudakar saalim waay idan labadaas boosa u degtay muhanna waan soo marnay asigoo marfuuc ah rafco calaamo uu yahay u degaayo hal boos maxaa lagu rafcin jiray aliif waay hadda meeshaan waa la nasbinaya maxaa lagu nasbinayaa yaa waay ya waay jamca mudakaru saalim waxaan soo marnay asigoo la rafcinaayo maxaa lagu rafcin jiray wow hadda meeshaan waxaan arkaynaa asagoo la nasbinaayo maxaa lagu nasbinayaa yaa idan inuu nasbiisan yahay ya'daan ku garanaynaa mudanaha inuu nasbiisan yahay ya ayaan ku garanaynaa inuu rafcisan yahayna alifaan ku garanaynaa jamudakaru saalim inuu rafcisan yahay maxaan ku garanaynaa wow hadday nasbiisan yahay maxaan ku garanaynaa yaa saasaa la rabaa marka ya'daan yaa keenay caamila keenay in lagu nasbiyo caamila keenay sidaas way marka wa ama alyaau ya'dii miya fatakuunu hiya ya'di waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad linasbi nasbiga ay u ahaanaysaa fi taniyati ay fi lmuhanaa min idlaaq almasdari wa iraadati ismi lmafcuul aan dhahana iska dhaaf muhana iska dheedi fi taniyati muhanihii dhexdiisii way ayaa uga ahaanaysaa iyo waljamci jamcii dhexdiisa uga ahaanaysaa labadaasi boosa u degaysaa ya'dina wa amaa xadfu nuuni nuuntii jaritaankeeda fa yakuunu huwa xadafkii wuxuu ahaanayaa calaamatan calaamid linasbi nasbiya ayau ahaanaysaa fil afcaali afcaashi gudaheeda ayay u ahaanaysaa afcaashaasoo alkhamsati shanta ahayd allatii afcaashaasoo rafcuhaa rafculafcaali afcaasha rafcinteediiba bihabaati nuuni nuun sugnaashadiisii ahaatay oo afcaashii markii rafco la joogay lagu rafcin jiray hubuutu nuun ayaa meeshaani xadafkii nasbo ugu noqonayaa calaamo wuxuu ugu noqonayaa xadfu nuun afcaashii shanta ahayd oo markii rafco la joogay nuun lagu rafcin jiray sugnaashihubuutun waxa laada joogitaan waay nuun joogitaankiisii lagu rafcin jiray ayaa hadda meeshaani waa la nasbinaya waxaa lagu nasbinayaa nuuntii qaaditaankeedii gooyitaankeedii nuuntii markaasi joogtay in la rafciyay tusinaysay calaamada rafciinta u tusinaysay rafcada ayaa hadda maanta afcaashii taas aan soo marnay hayday nuun lagu rafcin jiray waa la nasbinaya ayadoo la nasbinayaa meeshaan timaaday maxaa lagu nasbinayaa nuuntii lagu rafcin jiray ayaa laga qaadaya laga goynayaa haddii nuuntii meesha ka maqan tahayba waxaan ogaanaynaa inay nasbiisan tahay nuuntaan yaa eriyey wax waa nasbina wax afaasha nasbina ayaa meeshan ka erinaya war anaa imaaday meesha ka tag ma joogi karta dhahaysaa way ka tageen markale ayadoo si kale haddana loo galay waa arki doonaa insha allahu taala idan noontaasi ayaa laga wadaa noontii xadfitaankeed wuxuu calaamo noqonayaa nasbihii xagee ugu noqonayaa afcaashii markii rafco la joogay hubuut lagu rafcin jiray sugnaashidii hubuutnuun lagu rafcin jiray ayaa calaamo noqonaysaa idan hal boos waayo xadfu nuunka maxaa la yidhaahdaa alafcaalu alkhamsatu waay alafcaalu alkhamsa waxaan soo marnay ayadoo la rafcinaayo maxaa lagu rafcin jiray hubuutu nuun haddana meeshaan waxaan arkaynaa ayadoo la nasbiyey maxaa lagu nasbinayaa xadfu nuun hubuutu nuun waa lagu rafcin jiray xadfu nuun waa lagu nasbinayaa nuunka haddii joogo way rafcisan tahay haddii maqan yahayna ama way nasbisan tahay ama way jasmiisan tahay jasmi ma gaarin hadda waxaan joogna nasbi waa nasbisan tahay mar walba haddii labadii maqan yahay maxaa lagu kala garanaa caamilka lagu kala garana markale ogaan doona insha allahu taala waayahay halkaasi boos waay afcaalu khamsa afcaalu khamsa iska dheh laakiin sax maaha waa insani soo maa waa laxni waa qalad ma jirto wax la dhaha afcaalu khamsa sida saxaga maxaa la yidhahdaa alamhilatu lkhamsa laakiin afcaalu khamsa iska dheh qaacidadiia galaysa oo ah laxnun mashhuurun khayrun min sawaabin mahjuur laxni caanbaxay ee dadka dhan isla fahmayaan khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min sawaabin wax sax ah oo mahjuulin laakiin laga haajiray laga tagay magacoodii aan la garanaynin haddii sawaabkii laga haajiray la sheego war waxaan maxay yihiin waa lagu wareeraa laakiin laxnigii lasla yaqaanay haddii la sheego haa waa la yaqaanaa kaasay maa laga waday wax kale u malaynaaye waan ku wareeray ayaa la dhihi lahaa soo maha laakiin lasla yaqaanay iska dheh laxnim ha ahaadee magaca waay keligiisa laga rabaa sidaasi waay wa amaa xadfu nuuni nuunkii xadafataankiisii fayakuunu huwa xadafkii wuxuu ahaanayaa calaamatan calaamad linasbi nasbihi ayuu ahaanayaa fil afcaali afaasha gudaheeda ayaa u ahaanayaa afaashaasoo alkhamsati shanta ahayd allatii afcaashaas oo rafcuhaa rafciinteedii saasdhahaysa rafcuhaa la rafciinteedii waa lihi karaa masdaru mudaafun limafcuulihi hadda waa lihi karaa dad kale waa inaga dhaaf waxaad odhanaysaa rafcuhaa allatii taasoo rafcuhaa rafciinteedii hee bihabaati nuuni nuun sugnaashidiisi ahaatay afcaashii rafciinteedii nuun joogitaankiisii sugnaashidiisii ahayday ayaa calaamo ugu noqonaysa nasbihii fatxa oo see la yeelaa nuuntaasi waa la hadfaya ayada markii meesha la joogo waa la hadfaya laakiin meeshaas markii la joogay ee thubuutunuun lagu rafin jiray malfahmi qaabkeeda walilkhafdi wallahu subhanahu wa taala aclam